dadka qaar ba haddana waxay yidhahdeen waxaa jirta waxa la yidhaha dacwa salafiya oo jadiida ah salafiya jadiida ayaa jirta marka idan salafiyadana waxay u qaybiyeen labo yani salafiya catiiqa iyo salafiya jadiida yani salafiye catiiqa oo qadiima u horeysay oo markaanu naqdinayno uma jeedno taas ee waxaan u jeednaa bay yidhahdeen salafiya jadiida ayaan ujeedna hadalka caynkaas ah waxay tahay waa hadal mutanaaqib ah sida ahlulcilmiga qaarkood ay tilmaameen waa hadal isburinaaya waayo in la yidhahdo waa salafiya oo salafkiibaa loo nisbeeyey waana jadiida isma qabanayso ama waxaad tidhahdaa salafiye maahe waa khalafiya jadiida waa khalafiyatun jadiida deh ama waxaad tidhahdaa waa salafiya jadiidada ka daa laakiin wax isqabanaya ma aha inaad tidhaahdo salafiyana waa tahay haddana jadiiday tahay taasi hadday wax sheegto waxay sheegaysaa cidda waxaa ku hadlaysaa jahliga iyo aqoon darada ay ku sugan tahay ama inxiraaf iyo dalaalka ay ku sugan tahay bay tilmaamaysa waayo iyagoo salafiye u sugay inay haddana jadiido ku sifeeyaan wax iskeenaya ma aha wax iskeenaya ma aha hadday salafiye tahay oo salafkii loo nisbeeyey oo salafkii ay raacayaan oo salafkii daba joogaan waxay noqonaysaa inaynay jadiido ahayn qadiima ay tahay oo jamaaca qadiima ay tahay si ahlucilmiga ka dhawaasiya oo fataawooyin sidaas yadaa sheegaaya aynu hore usoo raray oo caynkaas tilmaamaya waxaana ku kalifay idaafada jadiida inay ku idaafeeyaan oo ku daraan si waxa weeye haddii markaa la yidhaahdo salafiyadii baa tacnideen ay uga baxsadaan oo yidhaahdaan salafiyada markaa yani maanu tacnine waxaanu tacninaynaa waxa weeye waa cidaan salafkii ku dhimanayn de hadday caynkaa tahay waxay ahayd salafnimada inay ka nafiyaan oo ay isbaatiyaan waxay salafnimada kaga nafyinayaan oo ay yidhaahdaan waxa weeye salafka dariiqoodi ma hayaan salafiya ma ahe waa khalafiya jadiida inay yidhahdaan bay ahayd dabeedna marka waxa weeye daliil waxay u hayaan ay u cuskanayaanna marka ay sheegaan laakiin waxay tilmaamaysaa yani jahli ama inxiraaf bay markaysa waxay tilmaamaysaa oo waxa weeye de jahliga waxa ugu daran qofku inaanu garanaynin waxa uu ka hadlaayo hadallada noocaasa waktiyadaad aragtana waxaad markaa la yaabaysaa waxaad markaa la yaabaysaa fahamka marka waxay dadka odhanaya ayaad waxa weeye la yaabaysaa waayo marka la yidhaahdo maxay marka waxay cusube la yimaadeen maxay salafkii ku khilaafeen tanaaqudka hore la gelay oo iminka waa idina caddahay inuu hadalka hore isburinayo isarayaynayo marka la yidhaahdo maxay salafkii ku khilaafeen maxay jadiido ku yihiin oo ku cusub yihiin waxay marka waxaweye odhanayaan waxay soo baxeen yani markaa sagaashankii ama xarbulkhariij ayay soo baxeen dagaalkii khaliijka fitnat khaliij ka hor ma jirin markaasay soo baxeen maxay la soo baxeen yaaka ugu horeeyayee soo baxday waktigaas aan hore u jirin marka la yidhaahdo waxa weeye jawaab cad kama bixinayaan waxyaalaha ugu badan marka ay sheegayaan waxaa ka mid a ay qaarkood ku tiraadeen inay yidhaahdeen waxa weeye xarakaadka ka hadalka laga hadlaayo waxa weeye la la tacninaayo ee dadka looga digaayo ee la tabdiicinayo yani waxa wey waa wax waktigaa soo baxay qodobkaa qaar baa ka sanqariyo sidaa uu sheegay ashrida ay ku tuugan tahayna waa jiraan waxay kaloo qaarkood sheegeen oo yidhaahdeen walaadka markaa la yidhahdo sayid qodob yani waagii hore lagama hadli jirin laakiin waxa weeye sagaashankii markii la soo gaaray waa laga hadlay oo isagana waxa weeye waa markaa la tacniyey dalaalaad iyo baadi badan baa loo nisbeeyey in la gaalaysiiyaa lagu dhawaaday weliba qaarkood waxay u sheegayaan waaba gaalaysiiyeen sida iyagu u odhanayaan marka loo cabiro taasna waxyaalaha marka ay tilmaamaan bay ka mid tahay mid saddexaad waa sheegaan oo qaarkood waxa weeye waa tilmaamaan oo waxa markaa taa kalena ay tahay yani waktigii fitnat khaliij ay dhacday culamadii sacuudigaa qaybsatay waa siday hadalka u dhigeen laba qaybood bay u kala qaybsameen qayb dagaalkaa diidan waxa weeye in markaa la kaashado kuwaadkaas maraykan iyo kuwa kale la halmaala iyo waxa weeye qolo marka odol labadaasay uqaybsameen markay labada u kala qaybsameen ayaa dabeedna qolana markaa waxaa lagu yihi xizbiyiin qolana waxaa lagu yihi waxa weeye yani markaa jadiida lagu yihi ashriday taasna ku duubantao dadka qaar baa ku tiraadao ku hadlay shubahaadka waxa weeye marka la yidhaaho bal taxriiriyo maxaa jadiida oo sagaashankii soo baxay waxyaalaha ugu badan ay sheegaan yani markaa saddexdaa qodob ayaa markaa waxa weeye kamida oo waxa weeye marka la yihaahdo lisacuudigaa qaybsamay waxay kusii darayaan safar iyo salmaan iyo ragga lamidka caw qalani iyo waagii hore waxay ahaayeen rag muxtaramiina oo la ixtiraami jiray oo la qadarin jiray oo la maamuusi jiray bay ahaayeen culamada markaa waaweyn agtooda bacda dalik markaysa waa waa la tacniyey waa la duray yani markaa waxa weeye waxa markaa dhacday in markaa yani lagu fogeeyey mawqifkay ka qaateen markaa dagaalkaas ee diidmada ah yani markaa in lagu fogeeyey marka fogayntii unba isa sii tagtay ruduudu ficil weeye waxaan markaa wax ku dhisan mawaasib xaqiiqiya ma aha ruduudu ficilkiibaa halkaa gaaray shubahaadka marka ay qaarkood ka sanqariyeen waxaad moodaa intaas ayaa igu waayey markay jadiido tilmaamayaan waxay u cuskanayaan aba horey waxaynu sheegnay yani marka dacwa salafiya wax jadiida kuma jiro waxa weeye shanigeedu waa itibaac ay markaa kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii salafka raacayso weliba marka ay uga dambaynayso fataawaha iyo masaa-isha kibaarka waaweynna culamada akaabirta ay uga dambaynayso u daba joogto oo yani markaa ariiqaasna waxa weye waa ariiqii lagu badbaadiyey waxa uu imaam axmed ibnu xambal imaam ahlusunati waljamaca uu yihi iyaaka wamas'alatu laysa laka fiiha imaam waxaan kaaga digayaa masalaana imaam ulahayn masalo aanay imaam ulahayn saan kaaga digaya waxa masalo marka aad ku tegayso waa inaad imaam uleedahay aada daba joogto waxaad ibtikaarato waa inayna noqon adigu iska bilaabato taas yadaa waa inay noqon wax markaa jadiidi markaa kuma jiro waxyaalaha markaa yani nolosha cusub ee ama markaa dhacdooyinka cusub ee dhacaaya aan hore u jirin fataabo haddii looga baahdana culamada markaa mujtahidiintaaba inay ka fatwoodaan markaale taasna waxa weeye qadiyo kasta oo markaa waxaweye wax kasta oo soo dariya in usuushii hore iyadoo loo noqonayo kitaabkiiyo sunnada iyo dariiqii salafka iyo markaa yani loo noqonaayo in waxa weeye yani markaa taas yani culamada akaabirtu ay xukumaan oo fatwo ka soo saaraan taasna waxa wey waa mid markaa ay leeyihiin lamana oran karo dhacdooyin cusub oo soo dariyey fataawo culamada qaarkood intay ka ijtihaadeen ay ka fatwoodeen oo waxyaale aan hore u jiri jirin waa jadiido lagu noqon karaa oo weligeedba markaa kaman tuulin inay nolosha waxyaale cusub kusoo darinayaan haddii la yidhahdo maanta telefoonaa soo dariyey haddii la yidhahdo maanta waxa weeye satalayda iyo markaysa markaa yani waxyaalo badan baa markaa waxa jira haddii la yidhahdo dawaadi iyo diyaarado iyo waxaan jiri jirin baa yimi haddii la yidhahdo idaacaad iyo waxyaalo cusub baa markaysagaa soo kordhay oo noloshii ku soo kordhay oo fatwo u baahan oo culama marka waxay ka fatwootay yani waxa weeye umuurahaas yani markaa jadiidka ah ee dunyawiga ee soo dariyey in waxa weeye usuushii hore lagu dabdinayo in shareecada markaysa wa markaa yani marka cidda u aqoonta reeni ay ka fatwooto dee jadiido lagu noqon maayo haddii taa jadiido lagu noqonayo dee nebi moxamed markuu tegay dabadeed min asaxaabata man bacdahu waxyaalahan hore u jirin baa soo darin jiray culamada joogtaana ka fatwoon jirtay marka waxa weeye wax ka ohan jirtay baabulistihaad waa furaa macnaheedu waxay noqonaysaa dhacdo cusub lagama fatwoon karo hadii la yidhaahdo dee waxa wey albaabka ijtihaadku waa xidan yahay bay noqonaysaa taasna qutlaankiisa waa mid la garanayo inuu baatil yahay waa mid waadixa haddaynu usoo noqono ahlu sunnaha weligeedba in marka waxa weeye magacyo lagu dhalaandinaayo oo lagu dhaleecaynayo loo sameeyo ahlubidac waa yaqaaneen jahmiyadu iyo muctasiladu waxay ohan jireen ahal sunnaha waa mushabiha ilahay bay khalqiisa ku shabaheen oo mushabiha weeyaan bay ohan jireen لجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر حمر لعمري موكثة قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شمع الورى فتستروا جلد الكفى زمخشري waxaa uu yidhaha muctasilada ka midi koox hawadeediyo waxay jeclayd sunno ula baxday ahlusunna hawadeediyo naftoodu waxay jeclayd bay sunno ula baxeen waa koox dameero ikaabkii la saaray iyo koodeeyey ahlusunna aaya hawadeediyo waxay naftoodu jeclayd bay sunno ula baxeen naxnu cala sunna naxnu ahlu sunna qad shabahuuhu bikhalqihi fatakawafuu allah bay khalqigiisa ku shabaheen fatakawafuu markaase waxay ka baqeen shamca alwara khalqigu inay ceebeeyaan ay yidhahdaan musabihe fatatataruu bilbalkasa markaase waxay isku astireen isku qariyeen bilaa kayf istawa calaa carshihi bilaa kayf lahu yadaani bilaa kayf lahu wajhun bilaa kayf bal kasa wax la yidhahdo bilaa kayf bay isku qariyeen way ku dhuumanayaan muctasilada saasay yidhahdeen waxay ohan jireen marka muctasiladu iyo khawaarijtu ahlu sunnahu waa murjico irjaa bay ku tuuhi jireen waxay mar kale odhan jireen waa daahiriya mar kale waxay odhan jireen magacyo kaloo lamida waa nawaabit iyo waa marka waxa weeye magacyo badan bay markaa isticmaali jireen magacyadan hadda cusubina waxay markaa shabahaan oo lamid yihiin kuwa hore hadday jadiido tahay iyo hadday xizbulwulaa tahay xizbulwulaa hadday tahay waa kooxdii madax bay yidhaahdeen maxamed saruur sayid caabidiin baa waxau yihi ra-iisu saruuriya ayaa waxau yihi xizbulwalaa weyi waa kooxdii madaxda meel kalena kala keenina waxa uga horeeyey waa raafidada uga horeysay oo ibnu wasiir waxau radinayaa oo qarnigii toddobaad joogay wuxuu radinayaa mid raafidi ah oo yidhi anagu waxaanu nahay shiicadii waxa weeye markaa aalubeytka xasan iyo xuseen iyo shiicadoodii baanu nahay shiica inaan nahay ma diidani iyaguna waa shiica anaguna shiicaanu nahay laakiin anaguna waxaan nahay shiicatu aalubeyt iyaguna waa shiicatu lxajaaj weydi laba shiica inaanu nahay meeda anagii ahlusuuli iyaguna waxa weeye xajaaj iyo shiica waa bimacnaa qola waa qoladii xajaaj iyo yaziid buuri waa shiicatu xajaaj yaziid wa naxnu shiicatu aalubeyt ahlulbeytka shiicadii shiicadoodi baan nahay iyaguna waa shiicadii xajaajiyedi maxamed sarusayn cabdiin ariiqiibu markaysaga raacay oo wuxuu markaa waxa wey ahlusunnaha ama salafiyiinta waxa uu ku magacaabay inay yihiin xisbulwalaa kooxdii madaxda inay yihiin hadda bal salafkuu leeyahay calaa kulli xaal magacyo badan xunxun ayay markaa ohan jireen oo markaa ay u isbayn jireen marka ahlusunna waljamaaca waatu markaa uu yihi yani markaa abu xaatim araazi kitaabkiisa markaa la yidhaahdo aslu sunna waxa uu ka oranayaa markuu ka soo waramay marka ahlubidacu inay ahlu sunnaha mushabiha ku magacaabeen oo mucasiladu ahlusunna inay mushabiha ku magacaabaan ayuu wuxu ohanaya wacalaamatu ahlilbidac alwaqiicatu fi ahli lasaar calaamada ahlubidacu leeyihiin ahlu asarka in lagu dhaco weeyo bimacnaa la dacniyo la duro risaalada marka aslu sunna la yidhaahdo ee ictiqaadka markaa raadiyaanku ay ku qoreen waa risaala markaysaa kalatiifayo saarinautaabcan waa jirta iyada marka waxaway usul ictiqaadi ahli sharc usul ictiqaadi ahli sunnati waljamaca ku jirtana waa jirtaayo kitaabka dhexdiisaba waa kusoo arag marka calaamatu ahli lbidac alwaqiicati fi ahli lasar calaamada ahlubidacu waa in ahlu asarka la caayo cayday caayo waxaa kamid a inay qaarkood yidhaahdeen hay-atu kibaar iculamaa waxay yidhaahdeen kibaar lculamaa ma ahe waa hay-atu kibaari lcumala cumaalada yani kuwii ugu waaweynaa hay-adoodii cumarada waa maxay waxay ujeedaan madaxdiiyo gaaladay cumaro u yihiin u shaqeeyaan ay tabaqaadiyo u yihiin saasay ujeedaan hay-atu kibaari culamaa maahe waa cumala bay yidhahdeen waxay markaa maxamed saruur u yihi waxaad arkaysaa bui dad markaa tawxiidka ka warramaya yataxadasuuna can tawxiid tawxiidkay ka warramayaan bu yii iyadoo tawxiidka ka warramaya ayaa haddana waxa weeye sayidkoodu marka waxa weeye raafidada ay isku ay isku dhacaan yani waxa weeye waxay ku hadlayaan takalamu bixubsi raafida raafidada xumaanteeday ka hadlayaan markay maraykanka isku dhacaan maraykanka xumaantiisay ka hadlayaan markay waxa weeye markaa midna dhacdo ama heshiis dhacana waa joojinayaan yani waxa weeye waa cabiid yani cabiidi cabiidi cabiidi cabiidi cabiid lcabiid wasayidhum akhiir nasrani shan goor bay addoomo yihiin yagu waa addoomo kuwanina waa addoomo kuwa siilihi waa addoomo kuwa siilihi waa addoomo kuwa kale siilihi waa addoomo sayidka ugu dambeeyo waxaba wadaliyo waa kiristaan weyi hadda hadalkaasi waa muxarara waa qoraya waxay u jeedaan madaxda marka beladaday joogaan baa leh madaxdaana waxay socotada marka ugu dambaysaa yani waxa u taliya buush baa u taliya marka waxaba ilaa markaysaga culamadooda ilaa madaxdooda waxay adoomo u yihiin bu hadallada caynkaasa dad sunno sheeganaya oo doonaya marka inay sunnaha yani marka iyagu ku abtirsadaan ayaa waxa weya waxaa sheeganaya oo haddana waxaa sidaa u macaninaya marka culamada ahlusuna waljamaaca ee kibaartaa marka ariiqaday ku sugan yihiin ma aha ariiqada markaysa marka culamada ahlusuna waljamaca ay ku sugan waa ariiqa marka ka duwan oo aad iyo aad uga fog waxaan xasuustaa ninka sidaa odhanaya hadalka aan sheegay waa maxamed saruur zayn caabidiin saruuriyada ninka loo nisbeeyey asalkiisu wuxuu ahaan jiray ikhwaati suuriya dabad waxa weeye waa ka soo cararay wuxuu yimi markay jiraa sacuudiga soo galay qasim iyo xaggaasuu joogi jiray madaarista hoose ayuu wax ka dhigdhigi jiray wuxuu markaa sameeyey dad fara badan inuu markaa ta'siiriyey oo uu saameeyey cilmi fiican male sheekh baa wuxuu ugu maamaahay markuu ninkaa xaalkiisa tasawuray imaamu dahabi markuu waxa weeye sahm ibnu safwaan uu ka hadlaayo ayuu wuxuu odhanaya laysa lahu riwaayat walaakinahu daraca shara kaiira jahm ibnu safwan riwaayo male hal xadiis markuu weriye hadda waa hal amid laba male laysa lahu riwaaya riwaayo male hal xadiis ma soo weri walaakinahu daraca shara kaiira ha yeeshe wuxuu beeray shar fara badan maxamed saro zayn alcaabidiin baa ka dhigan waxaan xasuustaa koob iyo sagaashankii ama laba iyo sagaashankii ayaa daaifadiisa cid kamida waa markaasi magaalada burco waxaa dhacday kulan meelay joogeen ayaa kulan markaa waxa weeye aniga iyo sheikh kale aanu tagnay markaasaa sheikii kale wuxuu weydiiyey sheikh imaam buu ahaayeen culamada markaa waaweyn sidaa isku tihiin xaadir baan ahaa su-aashaa markii la weydiinayay waliba shaksiga ka jawaabayna magaciisa waa garanaya daaifada kamid ah asamiriya oo sacuudi ah culamada waaweyn ee sacuudiga sidaa isku tihin baa lagu yihi markaasuu wuxuu yihi culamada calaaqada iyo xidhiidhka aanu laneenahay waa fiican tahay buu yihi in lam tuxsin calaaqataka macahum qatalika bilfasl sharaaxa wuxuu yihi aan joogay oo dhagahayga ku maqlay samicatu udinaaya wawacahu qalbi yani in lam tuxsin calaaqataka macahum xidhiidhkaad la leedahay culamada haddaanad hagaajin qataluuka bilfatwa fatway kugu dilayaan marka si ayna fatwada kugu dilin waa inaad xidhiirkaad leedahay wanaajisaa waa arrin aada iyo aada u dani ad baan la yaabay waktigaas waxa weeye waxyaalaha yani markaa shararka ee ka soo baxay oo koob iyo sagaashankii ama laba iyo sagaahanka awalkiisii labadaa mid weeye yani ma garanaayo markaa markaa waxa weye ma caddayn ima caddayn aniga shaksiyan ima caddayn laakiin waxaan aada ula yaabay oo markaysagaa jirkayga aada u diiday in lam taksin calaaqataka macahum qataluka bilfatwa marka waxay uga jeedaan culamada isku dhadhejinayaan inay tahay waxa weeye tadkiyaad aad ka hesheen iyo hadal markaa washidalaya laydinka ohan saas aawadeed xaqiiqadooda iyo dacwadooda siday tahay culamada markaysa waa markaa may ogeyn waana ka qarin jireen takatub cad bay markaa ka samayn jireen saas aawadeed muddadii uu joogay maxamed saruseyn caabidiin oo markaa waa sacuudiga joogay culamada akaabirta ciduu liqaa la sameeyey ciduu la xigay may soo naqi jirto axad lagama soo naqday iyo ciduu duris durustooda xaadirtee soo naqday shabaabkii raa ayuunbu marka waxaa dhex galay sumihiisii iyo afkaartiisii unbuu ku afuufay laakiin inu waxa weeye culamada inuu markaa dhex galo oo ama uu ka faa'iidaysto ama markaa waxa weeye yani inay wax u saxaan marka uu doono ta noocaasi markaa isma dayin wax xiriira yani mashaayikda markaysaga lama yeelan aanu soo noqono mas'aladii haddila inu sheegin haddaynu usoo noqono masla joognay masalada ku saabsan waxa weeye culamadu yani inay tilmaami jireen ahlu sunnaha markaa in la tacnin jiray ahlulbidac caadadu ay tahay inay tacniyaan de aad iyo aad bay u badan tahay kitaabka haddaad eegtaan caqiidat salaf asxaabi alxadiid aakirkiisa wuxuu ku gabagabaynaya yani calaamada ahlubidac inay tahay inay aada cadaawada uga muuqato ay ahlu sunnaha u qabaan ay odhanayaan waa daahira iyo nawaabis iyo mushabiha iyo waxyaalo lamid waxaana odhanaya markaysaga yani ahlu sunuhu nebigii bay dhaxleen sala allahu alayh wasalam waayo nebigii yani gaalada maxay ku ohan jireen qaar waa majnuun qaar waa saaxir qaar waa kadaab qaar waa shaacir qaarba waxbay ku ohan jireen qaarba nooc marka qolaba markaa qolay dhaxasho abubakar ibnu cayaash baa waxa uu yihi oo culamadii salafka kamida waxa uu yihi yani ahlu sunnuhu waxay markaa nasiib kuleeyihiin warafacna laka dikrak ahlu bidacuna waxay nasiib kuleeyihin ina shaaniaka huwa labtar marka sidaasa wey ruux kasto ahlu bidaca ah yani waxa wey waa dabarku aya bimacnaa waxa weeye dacwadiisa iyo markaysaga waxa uu wadaa ma soconayaan waa barakada iyo waa barakada iyo ahlu sunahana waxa weeye warafacna laka dikr maadaama marka waxa weeye sunadii rasuulka sala allahu alay wasalam ay kor yeelayaan kay sunadiisa kor yeelayaan xaqu lahaa wax kamida la siinaya oo iyagana in la kor yeelo warafacnaa laka dikrak ruux kastoo mubtadicana waxa ku jira bugdi wax sunada kamida uu necab yahay cala aqali bidcadiisa in laga hadla waa necab yahay waa ka gubanaya raadilacaya bugdiga uu nacaayo sunadii wax kamida ayuu wuxuu nasiib ku yeelanaya ina shaaniaka huwa alabtar oo inuu waxa weeye markaa wixiisu dabar go-aan saas ilah u nasiib haddaynu usoo noqono haddaba masalada yani waxa weeye haddii la yidhaahdo masalada koowaad ay tilmaameen oo odhanaysa jamaacaadka ama kooxaha markaysaga iyo xarakaadka bicibaara asax firaqa ka hadalka markaa laga hadlaya waxay bilaabantahay yani sagaashanka wixii ka dambeeyey qowlka noocaas waa bail butlaankis waa bail waayo de waxa weeye culamadu waktiyo ka horeysay oo badan bay ka digi jireen waa garan kartaan markaysaga sheekh albani raxmat llahi alayhi jaamica madina waktigii wax ka dhigi jiray jaamica madina waxaa la furay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii baa la furay ama koob iyo lixdankii kale xagga taarikhda kale ayaan markaa ka xasuusnahay kun iyo saddex boqol waa ay kumid yihiin wakadalik maxamed naasirdiin albani maaha tabliiq oo keliya yani kooxaha keliya gurubasiga kalena saas uga digi jiray aimo badan oo sidaa uga digi jirayna waa gaayada waxa ugu badanay hayaan waxay tahay bacdu lmashaayikh oo xaqiiqada markaysaga yani jamaacadka qaarkood aanu waayadii hore u cadday oo markuu u cadaaday ka digay xaaladooduna waagii hore kaamib uu ka ahaa oo ka qarsoona iyaguna dacwadooda ka qarin jiray iyo xaqiiqadooda markaa cal culamada oo inagaa sheegnay qaarkood inay ohan jireen haddana xidhiirka aad waleedahay ahlu wanaagsin fakli ay kugu dilayaan marka sidaas aawadeed taxadir sileh inay marka culamada marka waxa weeye ay aada iyo aada isaga ilaalin jireen dacwadoodana ay ka qarin jireen iyo ma'aarigtooda iyo waxay rabaan iyo waxay doonayaan markaa dabeedna waxa weeye iyagoo aan xaqiiqadaa ka warhaynin daraaddeed ayay marka waxay u qaateen ayay marka u qaateen taasna waxa weeye mashaarix fara badan baa xaqiiqadoodu ka qarsoonay oo uu kamid yahay waxa weye ibnubaas kamid yahay oo uu kamid yahay waxa weye muqbil ibn hadi lwaadici kamid yahay yani waxa weeye mashaarix fara badan baa xaqiiqadoodu ka qarsoonay laakiin markay xaqiiqadoodu u muuqato ay daahirtay xaaladda noocaasa waa ka digeen waxaana jirta culamadu dee rasaaisha iyo waxyaalaha yaryara ay qorqoraan yani dadka aan cilmiga lahayn waxba iskuma mashquuliyaan mana daalacdaan cilmigii bay ku soogan yihiin allahuma ilaa inay soo baxdo oo darar markaa baaliga inay leedahay ay muuqato ama cidi ay u keento ay tirahdo markaysaababsan hadda ee ukunkeedu muxuu noqonaya laakiin cidkoodi inay muhiimadooda ku daalacdaan weliba khaasatan markaysaga haddii ciddaa aynay xumaan iyo waxba ku maqal rasaaishiya waxay qorqoreen yani dadkaas markaa cilmiga aan lagu tuhunsanayni miday waxa weeye ka daro tagaan ama doondoonaan markaysaga xumaan ama tasabucaan saas aawadeed ba xaqiiqada ka qarsoonaada marka haddii la eego kutub baa laga qoray markiisagaa sagaasankii ka hor yani lagadiga iyo xarakaadkaas waxaa kamida kitaabka la yidhaahdo xukmu imtinaac oo u q- qoray yani marka bakri abu zayd oo kamid ah hay-atu kibaar lculamaa kana mida lajna daa'ima waxa uu soo baxay kitaabkaa sidooda sdeetanki qabla fitnati lkhaliij buu soo baxay dabcadiisa labaad baa soo baxday kun iyo afar boqol iyo tobankii asaبca ثaaniya see loo odhan kara waxa weeye kun iyo afar boqol iyo tobankii dabadeed ayuu waxa weeye marka waxaan soo baxay la yimaadeen waxaana ku tasriixinaya marka xarakaadka iyo in loo ijmaac sheegto loo abtirsadaa inayna banaanayn xaaraan tahay inay marka waxa cibaara asaxna jamaacaat inaan la odhane isimka صaxiixa in firaq la yidhaahdo saasaa ku taala hadda bakri abu zayd dadka isku dhadejinaya bal kitaabkiisa waxay kaga jawaabayaan markiisa markaa ha keenaan waxay kutusinaysaa hadal ixtimaal ku jiro oo aan caddayn inta markaa la odhanayo waxaa markaa uga jeedaa caynkaa iyo caynkaas hadaladiisii sariixa ahayd ee uu xarakaadkiina ku xaaraantinimeynaya yaala bal jawaab cadaa markaa kaga bixinaysaana kaga jawaabaysa la kalaya intaa mutashaabi cuskanaysaan hadalkiisi waadixa ahaa ee sariixa ahaabaa yaala oo uu xarakaadkiina ku taxriiminaayo firaqna ku magacaabayo haddaad ku kalsoontiina koolkoolinaysaan bal waxaa kaga sooasa la kaalaya qaar baa waxay yidhaahdeen mashaayikhda qaarkood yani waanu ognahay markaysaga inay ka digeen markaysa marka xarakaadka laakin fataawo ay leeyihiin oo horaanu haysa qabsanayna ya salaam halkee laga isticmaala in la yidhaahdo caaliman fatwadiisa daliishanayaan qowlkiisa hore cuskanayaan qowlka hore wuxuu ka dhigaya kalmarjuci canhu sidii wax laga noqday waa sidii daliil la nasakay oo kale kutub usulla mudawan bay ku tahay in caalimka markaysaga waxa qowlka u ahi ee loo nisbayn karaa inay tahay ra'yuhu alakhiir qowlkiisa dambe inay tahay saaxib almaraaqi waa ka odhanayo maraaqi sacuud wa qawlu man canhu ruwi qawlaani mucaqaru id yatacaaqabaani ka laba qowl laga soo wariyey qowl waxa u ah kiisa dambaa qowl u ah waxa kaloo raaca taas waxa muuqato waxa weeye in yani shubhada ku saabsan yani maadaama waagii hore aan laga hadli jirin yani marka xarakaadka oo waaga dambe marka waxa laga hadlay sagaashan wixii ka dambeeyey jadiiro sidaasay ku noqdeen ee asalkaad daliishanayso yani waxa weeye salimba kuma ah marka hore waxa lagu isbaatiyo lagu sugay ka hor in laga hadli jiray oo laga digi jiray weligeedna markaa sheekh albani raxmat ullahi caleyhi xisbiyaadka iyo waxaas waa ka digi jiray fataawa qadiima ayaa jira oo markaysaga kutub yani markaa kutub yani qoraal iyo yani markaa ashriyo mid walba le ashriyada qadiimka uu kaga hadlayna aad iyo aad bay u fara badan tahay oo laa yaksaa markaysa markaa yani cadduha tiraday mid la koobi karo ma aha waa la garan karaa markaysa a siday marka waxa weeye uga digi jireen waagii hore oo xataa waxa weeye ay sameeyeen inay qaraar soo saareen ikhwaan muslimiinko yani waagii dhowr iyo sideetankii oo ay yidhaahdeen markaysaga xalaqaadka sheekh albaniga la xaadirin yani waxa wey sheekh wuxuu joogi jiray waagii hore suuriya ayuu joogi jiray dabeedna marka waxa weeye suuriya ikhwaan ayaa joogay dabeedna marka waxa weeye qaraar baa soo baxay odhanaya sheekh lalbani markaysaga duruuskiisa ha tegina oo qaraar markaysa marka yani jamaacada kasoo baxay ama sooxda kasoo baxay ayaa soo baxay ama firqada kasoo baxay dabeedna markaasa waxa weeye yani sidii ay kaga go-een yani afraad baa ka go-ay afraaddii ka go-ay markaysaga yidhi anagu kama maarano inaanu xalqada shiika aanu tagnaanu ka faa'iidaysano waa la fasiyey xarakadina waa laga saaray nafkii hadalka markaa yani ay ku fasiliyeen ay xarakada kaga saareen ay walaheliya waxaa laga saaray xarakadii baa laga saaray waktigeeni ee sidaasi dhacaysaa waxa weeye waa sideetankii markaysa sideetanadii sideetanadii weeye yani mid kamida waxa weeye xarakadaas oo aad iyo aad duruusta marka albani ugu xidhiiri jiray oran jiray waxa weeye marka xadiiskan marka ka faa'iidaysanaya huluul kaloo badan waa ku sugnaa waa ninka yidhi waxa weeye de haddii a xadiis uu iga sheego albani oo yidhahdo waa saxiix ama waa daciif waxaana wax sugnay laakiin marka kale uu ii sheego waxa weeye isla rusi xadiis hadduu wax iiga sheego igu yidhaahdo waxa weye xadiiskaasi ama waa saxiix ama waa daciif waxa la ra'si wacay waa inaan u hoggaansanaa laakiin hadday fiqi tahay iyo hadday fataawo kala tahay wixii kale uu ii sheego yani ibra ma siiyo ninka noocaasi sulusta albani markay tahay kama kicin iyadoo ay saas tahay ayaa qraarka marku soo baxay bu xalqadii ka tiri zaciim weyn baan ahay cabdalla cazaan bu ahay sheekh albani baa markaysa marka ay markii dambe ay isku soo baxeen markaasu yii markaa baryahan maamaad imaan si yaroo daciif u salaamay buuli dabeedna markaasaa dabeedna uu baryahan maad soo xaadirin xalqadii maad iman u sheekh albani yii waan ku markaasu yiri yani wuxuu igu jawaabay saxaabatu sayfin cama qabiilin tanqashicu waa daruur marka waxa weeye xagaayo yani wakti dhowbay iska feegi doonta saas igu jawaabay waa maamaha cardeey saxaabatu sayfin cama qaliilin tanqashicu waa daruur marka waxa weeye xagaa weeyaan oo wakti dhow bay iska faydi doontaa almuhim qisadaa mar labaad baynu kusoo noqon doonaa macruuf bay ahayd oo waxa weeye maray ka colaadiyaan sayqulu baad ka hadashay iyo maray ka colaadiyaan xarakaadkaa dadka kadib uga digaysaa yani mid walba waa jirtay qaraaraadka noocaasina waxa weye waa jireen yani waxa weeye cashirada qadiimka ah waxa wey uu sheeku kaga digi jirayna waxa wey waa qadiimba shariidka la yidhahdo naxnu salafiya cala ariiq arashiid wuxuu markaa burcad soo gaalay dhowr iyo sideetan naxnu salafiya cala ariiq arashiid wuxuu burcad soo gaalay dhowr iyo sideed kadibuu soo gaalay wuxuu markaa sheeku ku tilmaamayaa yani xadiiskii cabdillahi bin mascuud buu soo qaaday hada siraat llah wahadi subul cala kuli sabiil minha shaytaan marka wuxuu yihi ariiquna madiin wa ariiquhum qasiid marka waxaad moodaa bu i xarakaadka kale bimacnaa dacawaadka kale inuu waxa weeye shaytaanku inuu waxa weeye kugu shiraacsiyba duugan bimacnaa ariiqi wuxuu u tilmaamaya ariiqi salafkiya inay ka weecdeen macnaha noocaasu tilmaamaya macnaha caynkaasa ayuu tilmaamay almuhim taas waxa weeye yani waa macruuf yani intaas tusaale ahaan waa kuugu filan tahay fataamaha marka inta culamadu ay kaga digayaanna waa fara badan tahay lakin cala sabiil misaal intaas waa ku filanta wa casri uma jeedna masalada labaad ay sheegeen oo ku saabsan sayqudub hadalka laga hadlo dawaadan bay timi oo la tashmiicinayo la tabdiicinayo oo dadka looga gudaayo yani waxyaalaha noocaasa taasna waxa weeye waa arrin iska baatila waayo yani digitaanka laga digaayo sayqudub ee laga hadlaaya ilaa waagu soo baxay waa jirtay culamada sunadana waa ka hadli jiray isagoo nool baa culamada sunada qaarkood rajiyey oo sheikha la yidhaahdo maxmuud axmed shaakir oo axmed maxamed shaakir ay walaala ahaayeen wuxuu radiyey isagoo saydqudub nool yahay oo aan la dilin ayuu radiyey saydqudubna waa ka jawaabay raddigaa uu radinayana waxa markaa uu tilmaamay raddi xaniifa adag buu ahaa oo markaa tacniga saxaabada yani waxa weye uu tacninaayo uu saxaabada qaarkood caayay uu markaa ku radinaayo oo saxaabada qaar buu aflagaa deeyey oo uu nifaaq ku daraya been munaafiqnimo iyo been ku daray kutubtiisa inay ku taalla waana la hayaa kutubtay ku taalla waxaa kamida saxaabada uu munaafiqnimada iyo beenta ku daray mucaawiya ibnu abi sufyaan iyo camr ibnu caas baa kamida mucaawiya ibnu abi sufyaan iyo camar ibnu caas baa kamida saxaabada kale uu tacniyey khilaafadiisana uu buriyey waxaa kamida cusmaan ibnu cafaan khilaafadiisa wuxuu kasoo qaaday khilaafa la-aan iyo inayna islaam ku soconayn reer banu umaye dusaysa qabyaaladii casabiyuu ku galay waxaanu yii fadway ahayd bimacnaa waxa weeye khilaafadii islaamiga socotay wax soo kala dhex galay ahayd khilaafada markaa cusmaan marka musiibay ahayd islaamnimada ku timi kutubtiisay ku taallaa marka maxamuud maxamed shaakir wuxuu radiyey isagoo nool culamo kaloo radiyeyna waa jiraan isagoo nool sheekhu albani raxmat ullahi calayhi qadiimu zamaan ayuu ka dhigay dhowr iyo toddobaatankii markaysa waa ka dhigay waxa suruujuudna ku dara waxa suruujuud waa caqiido kufri ah caqiidada noocaasee kufriga ah ayuu marka waxay ku dhacay yani saktiyan ma gaalaysiin yani albani laakiin wuxuu tilmaamay farbaa udhaxeeya bu i marka in la yidhahdo shaksigu waa gaal leeyaha kufrigu ku dhacay walaysa kulu ma waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayh markan qaraarka ay soo saareen akaa muslimiinku waxyaalaha ay ka haysteen ay dadka uga digayeen waxaa kamida sayquluba gaalaysa maalintii dambe cabdullah cazani bu isagoo kitaab markaasi ugu yiri yani waxa weeye sababta arrinkan ku dhacay waxay ahayd waxa weeye sayqulub marka waxa waa gaalaysa maan gaalaysiin adigoo agtay burtay oo soo xadiri jirtay so adiga markaysaa in badan ba markaa maqlay laysa kulu mawaqca fi kufri waqca lkufru calayh qofkii inuu kufri ku dhiciyo in la yidhahdo waa kaafir waa kala duwan tahay yani masalada noocaasa calى kuli xaal waxay kamid ahayd waxyaalihii waagaas markaa ka hadlay ashrinada marka waxa weeye uu kaga hadlaayo sheekh albani yani say qudub kaga hadlaayo waxay wujuudkana ku sheegayaan dhowr iyo sideetan kibr awaasi way taalanada fadli jiray yani min qadiim bay ahayd wakadalik sheikha marka waxa weeye culamada sacuudiga kamid a ee la oran jiray cabdalla darwiish oo aan isagu sagaasankiiba soo gaadhi waxaan filayaa inaanu soo gaadhin baan soo sheegay wuxuu qoray kitaab yani uu kaga hadlaayo يعني مركز سيد قطب أخطابي فالظلال سأقطها في ظلال القرآن كتاب سوحة لإلاداء المولد والظلال في أخطاء الظلال وكتاب كيما الضبل أبي أبو كيما وقل يتكون يتجاتا الخلط وقل يكون يتجاتا الخلط وظلال القرآن كتشرة أي قصصار وقاركوت كفريين قاركوت كامليهم قاركوتنا الضلال المدعيين يعني وحوى يتبقل يكون يتجاتا الخلط أي قصصار كتاب جوالي الله yaalaha dariibka waxaa kamid a in waxa weeye yani kitaabka aan cidiba garanayn oo marka waxa weye xaalayn karaani jirin wuxuu ka waramayo iyo wuxuu markaysaga sheegayo cid kala bixinaysa maktabada waa yaala muqaalacad waktaalacan yaa kamid marka hadisa qaarkood waa yaalaa wax iibsana yaa kamid masak yar baa laga keena waa iska yaalaa waa kitaab qiimo badan sheekh xadiidka aada ugu fiicnaayo ictiqaadka ayaa qoray weliba waxa taqriiriyey lajna daa'imana waa taqriirisay way akriday boqol iyo sideed kor iyo sideetankaas marka khaladu way akriday toddoba arrin bay ku qabsadeen oo qaarkood iska qadkuud yihiin oo dee iska garanayso markaysaa wax saa u weynba inay ahayd ay ka mid tahay waxa weeye markaad sheegaysay waxaad tidhi xadiisu soo wariyey xadiisu soo arooriyey ayuu wuxuu odhanayaa imaam axmed baa soo wariyey markaasaa dabeed marka waxaa tidhi cabdalla darwiishow imaam axmed cid ka caansan baa soo warisay oo bukhaaraa soo wariyey taa waanu kuga haysanaa bu yidhahda bukhaari kama caansanan imaam axmed toddoba mulaaxado yarada taasi kamid tahay ayay keeneen markaase waxay dhahan toddobada haddii laga tacdiiliyo kitaabku waa kitaab mufiida waa laga faa'iidaysan kara laakiin haddaynu saas ugu taqriibiyo taas waxay soo baxday koob iyo sideed waxaan leeyahay sagaashankii ka hor wakadalik yani culamo kaloo badan oo marka iyaguna ka hadlayna waa jiraan laakiin haayada waxa ugu badan ay sheegayaan waxay tahay yani inay marka arkeen un يعني مركا شيخ مشايخ كان إذا شيخ ربيع يعني حفظه الله أو حوي مركا وقت يضع يعني مركا فقري يعني كتب فأصلا وحيث عالم كدورك مركا سيجا دورك أيوم مركا يسغيل كتوا ومركا أي نقول كرتا وهذا بيع كرتا علماء قدر علماء قدر وضمو كتب شيء نواتك وأن مركا هو حفلة سوغي فساوده وتلويجي ابن عثيمين بالويجي مركا كان يقول سيقول كورا مركا تقول مطالعة أن كتبتي تطالع بي وهو نادرة marka waxa weeye anigu ninkaa waxba kama aqaan yani laakiin culamada kutub bay ka qoreen kutubtaa raajaca buu cabdalla darwiish iyo rabiic marka ibn haadi madhal iyo yani raggaasaa taalacday marka culamada ah kutub ba inay ka qoreen iyaga raajaca buu bacda dalik yani waxa weeye dib uu sheikhu u yaro raajacay dabeedna aktaada qaarkood ba arkay dabeedna waxa uu tilmaamay markiisa marka waxa weeye kitaabkiisa dhilaalka fatwo dambe mar dambe uu soo saaray wuxuu yidhi waxaan markaa taalacday suuratu xadiid iyo suuratu markaysa akhlaaq qowl cadiim oo weyn baanan ku arkay ee waxaysu mudadina aaminsan yahay ibnu baas baa la weysiyey markaasuu yidhi waa miskiin ubaayicu fi tafsiir waa miskiin ku hallaabay tafsiirka waa miskiin ku hallaabay tafsiirka markaasaa la culamada qaarkood baa ka digay oo markaysa markaa yani kutub ka qoray oo cabdalla darmish iyo rabiic ibnu haadi ka mid yahay markaasu waxa weeye waa fiicanta in laga diyaalo kutubtiisa qaarkood marka loo sheegay yani hadallada ku qoran yani waxa weeye shiiku markaysaga wax aad iyo aad uga digay marka fataawaha culamadu ee caynkaa ku saabsan oo aad bay u badan haddii la yidhaahdo ibnu baaj waagii markii la dilaayey yani jamaal cabdinaasir wuxuu u jiray ergo ku saabsan ama dhambaal u codsanaayo ninkaa inaanu dilin oo uu ka dilka ka gaarayo way jirtay nafaas waxay jawaabteedu tahay taasi waxay ku dhisnayd ibnu baaj waxba kama aqoon xusnu bandiguu ku qabay buu kamid ahay xaaladiisa ma ogeyn mana taalacan yani mana sheegaysa in la yidhahdo yaana dilin in waxa wey qofkii la tajkieli le waa qof wanaagsana quman kama dhalanayso yaan la dilin in la yidhaahdo kama dhalanayso inuu waxa weeye yahay qof quman oo waayo qof xun baa waxa dhici karta in la yidhaahdo yani munaasib maaha markaysaga in la yidhahdo ama ma banaana ama marka waxa weye aslaxba inay ahayd yani waa la oran karaa marka taana sidaasaan waxba ugu jirin waxaan idin xasuusinaya markaa sheekh islaam ibn musayi ayaa waxau yihi yani wadaadka la oran jiray ibnu carabi suufiga ahaa ee culamada ku gaalnimo xukmiyeen waagii hore yani xaqiiqadiisa ma ogeyn saas aawooye hadallo uu leeyahay baan arkay oo aan aada ula dhacay bu aan aada iyo aada ula dhacay marka ama aada iyo aada u ixtiraamo aada u qadariyo oo markaysaga hadalladiisaas la dhacay oo tafsiirka iyo waxyaalo uu sheegay oo cajiib ah ayuun baan markii dambe waxaan arkay buu yihi saamaadka kale iyo kufriyaadka iyo gaalnimada kale u leeyahay markaasaan dae ka digay nacayna fataawiidka ku yaalla halkaas marka inuu markii hore yani waxa weeye la dhacay qadarkuu ka arkay ma keensanayso ama ma naqdinayso de inaan waxa weeye xumaan marka aanu lahayn markii dambe xumaantiisi markuu daalaxayo ku yimi waa ku ka digay tilmaamayna markaysa marka arrinkaasi inuu ahaa ninkaas romanlada ka baxay culamadana waa ku gaalnimo xukmiye kutubana qore ibnu carabi ninka ilaha kutub bay ka qoreen waana ku gaalnimo xukmiye marka la dhicistu markii hore la dhacay ee uu hadaladiisa qaarkood wanaajistay ma keensanayso in waxa weeye markaa la yidhahdo waa ruux wanaagsan ama waa tanaaquday oo waa hadalkiisa dambe muxuu yahay markii hore muxuu muxuu markii hore u ammaanayay waa ammaani jiray buuri waxa weye waa aadban u ixtiraam jiray u qadarin jiray hadaladiisa qaarna waa dhacay laakiin waxaa ka dambaysay masaa'ibta kale ka soo baxday ee aanu ka warqabin ila qofka caalimulgayb ma ahe وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم على حسب ما علموا قفت مكلف فيها نظر تاسم مكلف فيها مسألة أصنطاس ay markaa yeeli ku haddii la yidhaahdo dadka qaar baa yidhi culamadii sacuudigaa qaybsantay oo kala jabtay oo qadiyada markaysagaa dagaalka ayay isku khilaafeen ee fitnat lkhaliif isticaanadii markaysagaa la kaalmaysanaya xukuumaddu ay kaalmaysanaysay ciidamada shisheeye ayay markaysagaa isku khilaafeen khilaafka ay isku khilaafeen baa radi ficil keensaday dabeedna markaasaa la kala fogaaday waxaan marka dhacaya waa muduud afcaal markaasaa dabeedna waxaa laisku magacaabay qolna xisbiyiin baa lagu magacaabay qoladii kalena waxaa lagu magacaabay waxa weeye saruuriyiin baa lagu magacaabay ishkaalkaa jawaabteedu waxay waa midda koowaade culamada yani akaabirta sacuudigu waxay fatwoodeen yani isticaanada caynkaasi iyo daruura inay u banaanto culamada akaabirta sacuudiga wax diiday isticaanadaas ma ogin laakiin ba hadday jirto de waxa weeye laguma dacnin oon cid yani waxay diideen isticaanada waayo isticaanada waxaynu garan karnaa culamo waaweyn oo akaabiro ahlusunna baa diiday imaamu ahlusunna waljamaaca maxamed naasiruddiin albani raxmat ullahi calayh isticaanada waa diiday fatawaan macruufaanu ka leeyahay oo waaga aad iyo aada uga digay ashrida markaysa markaa fitnat lkhaliif uu kaga hadlaayo dagaalkaas oo waxa weeye aad iyo aada sheikhu ugu dheeraanayo una tilmaamayo isticaanadaas inaynay banaanayn oo waxa weeye haddii marka isticaano gaalo la kaashada ay banaan tahay waxay banaan tahay xaaladda uu isagu yahay adcafka waxaanu ka dari jira xadiidka akasban ya muxamed maxamed almadooba marka waxa weeye ninkii umaye uu weydiistay nebigu sala allahu alayh wasalam diricyada iyo seefaha wuxuu ku jawaabay akasban ya muxamed madooba bal hiyo caariyatu muaddaa meewa caariye laguu gudaya wa fii lafdin bal caariyatu madmuuna saasuu nabigu u jawaabay sala allahu alayh wasalam marka adilada guudna waxay tilmaamaysaa uri isticaanadu inay banaanayn inaa laa nastacinu bimushkilati waana kee siyaaqo sharku dhacday cumud bay faaideysaa waxaa laga soo reebayaa daliil bay u baahanta in lagaga reebo inaa laa nastacinu bilmushrikiin cala lmushrikiin xadiiska hore muslim baa saxiixa kusoo wariyey wakadalika inaa laa nastacinu bilmushrikiin cala lmushrikiin xaakim baa mustawrada kusoo wariyey adilada iyo wax lamiduu daliishanaya shiku aad baan ugu dheeraaday masda noocaas waxaanu tilmaamay isticaanada caynkaasi inaynay markaa banaanayn dagaalkaas inaynu fitno yahay in laga dheeraadana ay waajib tahay mar haddii qaabkaa la fuliyo waxaynu leenahay waxa wax lagu tacniyey may ahayn isticaanaa diideen waayo haddii taa wax lagu tacninayo sheekh albani baa lagu tacnin lahaa laakiin waxaa lagu tacninayaa waxa weeye waa shararka ay qarsanayeen iyo baladay qarsanayeen ee ka soo baxay waxaanay culamadu yidhahdaan sida shekh islam ibnu taymiya majmuc fatawa ku yidhahdo kamaa-inu lquluub tadharu cinda alyacan nafaha waxa ku qarsoon waxay soo muuqdaan waqtiyada mixnooyinka iyo dhibaatooyinka marka nimankani shar bay udmaarinayeen oo qarsanayeen saruuriyada la yidhaahdaa sharka noocaasna waxay la soo bambaxeen markii waxa weeye fitnada noocaasi dhacday oo ay is yidhahdeen waxa xukuumaddan waa burburaysa bay isugu diyaarin lahaayeen meesha say u qabsan lahaayeen markaasay dabad waxa weye tahyiid fara badan sameeyeen iyo kicin dadka ay kicinayaan waxyaalo badan waxyaalaha noocaasna waxa weye waa gayru sharci waa shay aan sunada waafaqsanay waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam de waxa uu tilmaamay qofka markaa xaakimka marka xataa loo nasteexayayo waa in markaa loogu nasteexaya si sira hadduu nasteexada diido oo inaan dadka lagu kicin oo rasuulku wuxu yhi sala allahu alayh wasalam man araada an yansaxa lidii sultaan falaa yubdihi calaaniyatan ka doono inuu u nasteexeeyo mid markaa xukun u saaxiiba si cadaanayaan u muusin walaakin ya'kudu biyadihi wayaqlu bihi yani waxa weeye nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay qofku hadduu doonayo xaakim inuu u nasteexeeyo yani yaanu si calano muuqato u muujine hoos ha ugu naseexeeyo hadduu ka aqbalo waa arag waa wanaagsan tahay haddii kalena waxa weye waa iska diiday waa xadiis saxiix ah marka ta noocaasa ariiqa ahlusunna waljamaca waa khilaafeen bayaanay qoreen dadka ay ku faasinayaan oo dad badan isaceexay oo ay markaa waxyaalaha qaarkood kaga hadlayaan kii markaa dadka igu naseexaynayeen kumay gaabso gaabsan ee caamadii iyo dadkii iyo shacabkii bay ku nashriyeen si waxa weeye markaa shacabku u kaco haddii waxa weeye markaa naseexada ay qaadan waayaan falal waxyaalo badan oo kale ay isku dayeenna waa jireen iminka waxyaalaha sacuudiga ka dhacaya waxa weeye waa midhihii ay beereen iyadu maanta markaysa waxa safar iyo yani markaa salmaan iyo caayo inay ka tabaru'aan oo yidhaahdaan shaqo kuma lihin wayna dhacday inay ka tabaru'een xaalkoodu muxuu ka dhigan yahay wa kaman garasa ashajara wa bari'a min asamara waa mid geed geedka beeray ayuu ka dhigan yahay ay ka dhigan yihiin oo dabeedna midhaha geedku soo saaray inay ka beri noqon oo yidhi anigu de geedkaan beeray midhaha shaqo kuma lihin waa maxay midhaha maxanay ka soo baxay war waa waxaad beertay oo u arkayso hadda isburuxsa la isburshayo ee laleeyahay waxa weeye waxaan waaxan yihiin tafsiiraadkuma wanaagsana waa shabaabkii markaysaa waxaan ay ku carbiyeen oo ku beereen ayuunbaa wuxuu ay markaa doonayeen ficil ahaan u cabbiray waana ku sheegeen shabaabku inay tanaaqudayaan oo isburinayaan oo shalay wejigaa ku joogteen iyo maanta marka wejigaa ku sugantihiin isku mid maaha bay markaysa waxaa ku yidhahdeen maqaalo badan baa jira ay leeyihin yayasayasaan ugu oran jirin wacdu kiisanjar yani marka maqaalka la yidhaahdo safar xawaali markaysa markaa uu qoray yani waxa weeye waxa u ahaa maqaal yani markaa takfiir uu ku jiro oo leeya ribadaynu ibaaxaysanay wastaxlalna alxaraam wastabaxna riba yani waxa weeye kufriya buu markaa sheegayaa in markaa aynu samayno yani waxyaalaha noocaas oo dhami waxyaala markaysa markaa soo baxay marka markay leeyihin culamadii sacuudigaa qaybsantay yani safar iyo salmaan iyo caaid iyo kuwa lamidka culamadii sacuudiga ma aha iyo culamadii muslimiinta soo noqo waa alaba laysa ila waa arday ariiqii culamada markaysa khilaafay oo waxa weeye markaysa meel kale ka dhacay meel kale ka dhacay haddii la yidhahdo mashaayikda qaarkood baa waagii hore tafsiirisay de waxa weeye jawaabtu waxay tahay yani culamadu markaysaga qaybka ma oga ruuxuna waxa weeye inama alacmaalu bilkhawaasim qofku hadduu khayr muujistana wuxuu muujistay waa lagula xisaabtama in annaasa kanuu yuaakiduuna cala ahdi rasuulilahi sal allahu alayh wasalam bilwaxy wa in alwaxya qad inqaطc وinama نuaakidkm اlاn عalى ma dahra lana min acmaalikum waatu cmar بن khaطاab yii xadiiska bukhaariga yani dad baa waktiga rasuulka sal الlahu alيه wasalam waa wax loogu badan jiray waxyiga oo lagula xisaabtami jiray waxyiga laakin hadda waa go-ay hadda waxa weye waxaanu kula xisaabtamaynaa un camalkiina waxaa nooga muuqda marka shalay hadduu qofku camal wanaagsan muujisto maantana camal xun muujisto shalay waad ammaantay de waxa weeye marka xujo noqon mayso xujo waxay noqon lahay cidda ammaantay hadday nebi tahay oo culamada ahlusuna waljamaaca markay u daliishanayaan waxa weeye ammaanta rasuulku sal allahu alay wasalam alcasharatu mubasharuuna biljanna uu ammaanay ee abubakar iyo cumar iyo waxa weeye waxay ugu daliishanayaan waa waxyi marka iskama ammaanay nabigu sala allahu alayh wasalam cid aan u ogeyn khaatimadiis inay khayr ku qasrimayso laakiin cid aan rasuul ahayn cidday ammaantay ammaantaas waxay u dhacaysaa un xaaladaa wixii uga muuqday ila waxyi ammaantaas kuma dhisnayo hadduu berri wax kale la soo baxo waxa ula soo baxa lagula xisaabtamaya waxaynu ogsoonnahay tusaale kale oo ka dhow haddaan soo qaato waxaa jira nin la odhan jiray qasimi cabdalla alqasimi nin ohan jiray la jiro ninkaasi waxa uu ahaa asalkiisu masri buu ahaa waxa marka uu ahaa sacuudiga ayuu degey oo waalidadi ay degeen una ku koray yani marka dacwatu tawkiid buu qaatay nin zakaa iyo fahmo ilaahay siiyeyna waa ahaa nimankii qubuuriyadu ula kacay oo kutub buu ku radiyey markaysaga aad iyo aad ula yaab badan oo culamada wax qoray mid lamida uu yaryahay culamadu aad bay uga dhaceen ashcaaray ku ammaanayaan xataa kutubtiisa qaarkood iyo isagaba ayaa jiray ninka noocaasi cabdalla alqasiimi la odhan jiray kutubtiisii marka waxa weeye ka masaa'il ahaan ilaa xaq baa ku qoraayo ila alcaan culamada qaarkood waa raajaceen oo adnibada saamidada ku jirta waa naadir markaa sa u hesho culamadii akaabirka ahaydna daahir abusalfi iyo yani culamadii markaysa markaa yani khatiibka iyo imaamka xaramka ah yani waagii hore khutabada iyo aimada xaramka waxaa laga dooni jiray bursa ayaa laga dooni jiray dabeedna ansaar sunna laga soo xilan jiro laga soo xalan jiray culamo waxa weye sharafiyiin ah cilmigooduna mutakaamil yahay oo isu dheeli ficilyahay ayaa la doon jiray markaa in labada markaa xaram loo loo diiyo marka daahir abusalfi wuxuu kamid ahaa ragga xaggaa laga soo qaatay ee laga keenay culamadii akaabirta markaa joogayna waxa weye aad iyo aad bay kukutabaamaan ninkii wuxuu ku dambeeyey markii dambe ridi inuu miladi iyo diintaba ka baxo oo murtad noqdo shuuci noqdo shuuci ayuu ku dambeeyey markaana culamadu qalinkan u qaateen waa radiye waa murtad bay yidhahdeen culamada radi cabdiraxmaan ibn naasir saciid baa kamid ah daahir abusirfigaan ammaanayay baa kamida culamo kalaa kamida kutubtiisina ilal aan wado taasna uu ku dhisay ilahay baa yaqaan laakiin wixii lagu ogaa kufri iyo ridku ah markii hore saas allahu amar ina naasan kaanuu yu'aakaduuna calaa ahdi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalama bilwaxyi waina alwaxya qad inqatac wainama nu'aakidukum alaana calaa ma dahara lana min acmaal faman adhara lana khayra aminaahu waqarabnaah ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نقربه وإن قال إن سريرته حسنة عمر بن الخطاب وإن قرب في السعودية marka ishkaarka ku saabsan culamadii sacuudiga iskhilaafay oo dabadna xizbiyiin iyo daruuriyiin isku ganay mas'alada markay tahay ku saabsan isticaanada wax jira ma mas'aladan iskhilaafka culamada qaarkood ay isku khilaafeen waxay ahayd yani waxa weeye yani radi cilmiga imka rabic ibn haadi madkhali maxamed nasiruddin albani misaal ku radiyey masalatu isticaana oo isagu sida kale maray sida culamada kale ay mareen oo maray ta laakiin ma bacni waa xizbina ma odo bal marka leeya xizbiyiin iyo tarwiin baa la isku ganay ya albania yidhi waa xizbi sidaasee bacni marka qasiyad daroor urdiga ka wey may ahayn qasiyad isticaanada keliye shar markaa qarsoonaayo meesha ku soo daahiray kama inay qulubi tadharu cinda almixan taas yidhahday marka qodobkaasna sidaas ayaanu bal waxa markaa la odhanayo jadiid baa jira muxuu markaa yahay wax jadiid oo cusub oo markaysagaa jiraa siaasaan u jirin dariiqii hore qadiimka ahayd baa loo noqonayo la raacaya waxaan leeyahay waxa jadiidka la iska daayo usushii hore loo noqdo xarakaadkan iyo marka waxaan waa awaal soo baxyaga jadiid ah oo wixii salafka ka dambeeyey waa jadiid salafkii xarakaad kuma jirin yani marka wax xarakaad oo salafka ka dhexdooda ka jiray ma jirin xataa markii ay dhacday waxa weeye khulafadii cabaasiyiintu ictiqaadkii kufriga ay qaateen khalq qur'aan imaam axmed ibn xambal iyo aimadu lamid tahay may odhan xarakad aan samayn ilaa bad lagu raadinay maaqaali daalik markii waxa weeye tasaarku ay yimaadeen khaliifadiiba ay dileen saddex sano bila khilaafo ay ahayd ibnu suhaymiya ma odhan yani xaraka ha la sameeyo hadda abaabula dabeed markaa raadinaysa khilaafadiisii wax jiray maaha dariiq markaa tiri jiray maya bacdi kale waxay yidhahdeen oo cabdireen erayga adciyaa waxay yidhahdeen adciyaa shaaciya erayada noocaasana ciddii ibtikaartay wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo shaayidi calayhi min allahi maa yastaxiq oo waxa marka uu yihi adciyaa salafiya jadiida beri ay ahayd lixdeesankii baan markaa ku arkay rishaalo uu harhariiqay oo cunwaankeeda markaa la yihi adciyaa salafiya jadiida maraan mascano gaaray waa lix iyo sagaashankiibaan ujeeda markaasaan dabeedna waxaan ku idhi mid haystay baa waxaan ku idhi oo waxa weeye hadalkani siduu yahay adciyaa salafiya jadiida inay waxa weeye salafiya jadiida iyagu ma sheeganayaan marka waxa weeye way sheeganayaan iyo salafiya jadiida yihiin siday isu qabanaysaa hadduu markaa yidhaahdo masalan adciyaa salafiya sheegtayaasha aynay dhabta ka ahayn salafiyada sheeganaysaa ay jadiida ka reebayaan macno saaiqay noqon lahay cidda uu ku sheegaya ama ha ku rumowda ama yana ku rumowda laakiin marka la yidhahdo adciyaa salafiya jadiida macnaheedu waxay noqonaysaa salafiyada jadiidada ah kuwii iddicoonayay se ruux sheeganayana soo heli maysi salafiya jadiidaan anigu ahayo yani waxa wey selafna waa ahay jadiidna waa ahay u malay maayo ina sheegay insaana yacquli maayo ruuxii aan hadalkaa ku idhi wuxuu ahaa kabiir yani markaa weyn oo daaifada markaysa markaa itixaadka kamida laakiin waxa weeye ama sidaa ugu sheegay muu fahmin haddana ishkaalku calaa kulli xaal waxaan arkay laakiin dabcadii dambe kitaabka isagoo kusoo qoray mala ishkaalkii aan ninkaa ku idhi mid lamida laga yaaba in cid kale isaga ku tirin dabcaddii labaad uu bedelay labadii eraybuu mid xadfay dabcaddii labaad yani waxa wey waa bedelay ragga marka waxa wey adbiya salafiya yani markaa cabiray yani ninkaasa markaa akamid shaaidina waxa weeye cilmi fiican markaa laguma yaqaan waana nin barlamaani ah oo intikhaabaadka markaa daaquutiga ah ragga u ololeeyu ka mid yahay intikhaabaadka daaquutiga ah yani ragga u ololeeya ayuu markaa ka mid yahay cilmina wax lagu yaqaano maa wax cilmi ah laguma yaqaan waxyaalaha marka uu qore tasmiidiyeyna akaadiida ka buuxda ahlu cilmigu waa sheegeen markaysa markaa akaadiida ka buuxdo kuwa kale cabiray waxaa kamid a mid kaleo maqribi aba isaguna wuxuu qoray risaalo oo macnahaasoo kale ku qoraayo adciyaadu salafiya isaguna waxa weeye marka kitaabkiisa kashfu shubahaad uu ku cabiray maaha kashfu shubahaadki maxamed bin cabdilaab maaha abilmacaash waaxid mukad wuxuu markaa isaguna qoray kitaabkiisaas bacni u aimada u aimada ku tacninayo ou leeyahay waa saaluud yani waxa weeye albani iyo ibn baz iyo usaymiin saddexdooda isacninayo cidda loo cuskanayo loo daba fadhiyay ay qalinayaan cidda adiyada salafiya la yacyaacaysaa waxa wey waa cidaas ciday daba joogaane ay ku iqtidoonayaane ku dayanayaane ku raacayaanna waa ku ark salafiyada haddii waxa weeye marka ayuu isba sheegteen cid waxa weye aan ku qumanay de in salafiyada la tacniyo maaha jadidna lagu sheego ee waxa weeye waa in markaa la yidhaahdo idinku tariiqii salafiyada waxa wey waa khilaafkeen oo burhaan lagu cadeeyo erayga markaysaga markaa dacwada qof waliba iska sheegi kara kullu yaddaci wasla lilayla wala yidhah laa tuqiru lahu midaata qof waliba waa iska odhan karaa waxay carabtu ku mahmaan lawlaa lima lakaana alcimaaru faqiihan haddaan lima jir lahayn maxay wax sidaasi sidaa ku noqotay dameerkaa danaanigiisa ku fatwoon lahaa dameerku markuu danaaniyaayo danaanigiisa ku fatwoon lahaa laakiin maxaa lafduun gashay ku noqotay dad badan maxaa waxaa u daliila xaqiiqatan lama diidana waxa weeye in salafiyada dadaan ku qumanayn oo isdicooday oo markaysaa sheegtay inay jiraan laakiin taasi waxay la mid tahay islaamnimada siday u sheegteen dad waxa weye islaamnimada aan ku qumanayn oo munaafiqiin caleyh ee ciddii waxa weeye la odhanaayo beenbeen baad u sheeganaysaa oo dariiqii salafka ma haysid waa in burhaan iyo daliil lagu cadeeyaa oo markaa xujo lagu cadeeya haddii kale waxay iska noqonaysaa sheeg yani marka waxa weeye yani sheegashay iska noqonaysaa wadacaawa in lam tuqiimuu calayha bayinaatin asxaabuha adciyaa sheegashooyinka haddii waxa weeye markaa aan burhaan iyo daliil loo keenin cidda sheeganaysaa waxay iska noqonaysaa sheegtaya sheegta qarmuun bay iska noqonaysaa waa in burhaan loo keena albayinatu muxuu nabigu yihi sal lahu alayh wasalam albayinatu waila xadun fi dar muxuu nabigu yihi sal lahu alayh wasalam law yucطى nnaasu bidacwaahu lada'a naasu amwaala rijaali dimaa rijaali waamwaalahum aw kama qaala sal lahu alayh wasalam albayinatu ala man ankar marka waxa weeye yani taasna sidaas yada ah ayay markaas ama arrinka ku saabsan yani markaa sheegashada markaa salafka marka waaa la sheeganayo firaq iyo dad badan baa sheegtay marka sheegashada la sheeganayo maxaa lagu kala cadaynayaa ka markaa mubduciga iska sheeganaya iyo ka markaa waxa dhabta ay ka tahay ta noocaasa jawaabteed waxay tahay waxaa lagu kala garanaya waxa weeye waa burhaanka iyo waxa weeye sida marka uu yahay yani marka walyamiinu calaa man ankara xadiisu ahaa yani yani marka mudduciga ayay bayinadu saaran tahay على المدعي البينة واليمين على من أنكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم ها؟ البينة على المدعي يعني البينة وحي صارنتها هي مدعية الروح المدعية أهي وإنه مركز تقع عبدين سبقين بينة للناس واليمين على من أنكر مركز المهم